إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada warka duhur kuwooda ugu doorkaroon shan iyo toban sano ayaa ka soo wareegatay markii ay wadaadaha dowladda federaalka fadwoodeen in ciidamada shisheeya lala dagaalamin xilligaasoo ay waddanka kusoo qulqulayeen ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgale ka fuliyey gobollada gedo hiiraan jubbooyinka iyo bakool diyaaradaha dowladda maraykanka ayaa dad rayid ah ku duqeeyey magaalada galhareeri iyo gobolka galgaduud iyadoo la baahiyey sawirada waxyeelada duqaynta ka dhalatay madaxweynaha dowladda federaalk ayaa mar kale ku celiyey in xarakada mujaahidiinta al-shabaab loogu adkaan karin dagaal militari oo keliya wilaayada islaamiga ee gedo ayaa in ka badan soddon iyo kow kun oo dollar gaarsiiyey qoysaskii waxyeelada iyo dhibaatada ay ka soo gaartay duqayntii dhowaan dowladda kenya ka geysteen degmada alcadde askarta dowladda federaalk ee ku sugan galcad ee gobolka galgaduud ayaa kacabanaya cidlo baahsan kadib markii shacabkii halkaa ku sugnaa ay isaga baxeen qodobadii warkeenna duhur ugu waaweynaa ayay intaasi ahaayeen waxaad goordhow dhegaysan doontaan iyagoo faahfaahsan قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته iminkana ku soo dhowaada warkii oo dhan shan iyo toban sano ayaa ka soo wareegatay markii ay wadaadaha dowladda federaalka fadwoodeen in ciidamada shisheeya lala dagaalamin xilligaasoo ay waddanka kusoo qulqulayeen waryaheena cabdifataax ayaa warbixintaasi soo gudbinaya barnaamijka diiradda jimcaha ayaa waxaa maanta lagu falanqeeyey shan iyo toban sanno guuradii ka soo wareegatay markii wadaaddo ku shiray magaalada muqdisho ay soo saareen fatwo ay ku garab istaagayeen ciidamada shisheeyaha islamarkaana mujaahidiinta uga dalbadeen in muddo afar bilood ah fursad la siiyo ciidamada shisheeyaha oo markaasi la baxay amisom xilligaasoo ay qaarkood joogeen qaarna ay ku soo qulqulayeen waddanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay si adag uga soo horjeysatay warka wadaadahaasi waxayna dagaal ugu baraartay ciidamada shisheeyaha aqoon-yahan maxamed xasan oo ka mid ahaa ka qaybgalayaasha barnaamijka ayaa waxa uu sheegay in mowqifka xilligaasi ay qaadatay xarakadu uu la mid ahaa kii uu qaatay sayid maxamed cabdulle xasan wakhtigii ingiriisku ay ku soo duulayeen waddanka marxaladaas waxay la mid ahayd marxaladii sayidkii go-aanka uu qaatay xilligii isticmaarka uu la dagaalamayay ingiriiska ee ummadda soomaalida in badanoo ka mida lagu badbaadiyey iyo mataqaanaa raggii wadaadada mujaahidiinta xilligii yunis samta sagaashan iyo labadii meelahaas iyo sagaashan iyo saddexdii afartii dagaaladii mataqaanaa ay joogeen culummo badan ay diideen rag wadaadaha markaas dagaalamayey go-aan adag bay qaateen ummadda wakti ay ku badbaaday oo ah yunis samta dalka ay kaga baxday go-aankan waxaa isdhihi karaa go-aan kaa ka weyn buu ahaa xaqiiqda sababta waxay ahayd dad oo culummo ah oo mataqaanaa raggi shalay mataqaanaa ummadda wajahaad oo culumonimo iyo diin loo aqoonsanayay oo hal mar keliya mataqaanaa yurub iyo maraykankii iyo xabashidii iyo nasaaradii iyo carabta dabadhilifyada intay soo adeegsadeen hal mar ay keeneen go-aan matacani laga qaatay go-aan cajiiba buu ahaa waana go-aanka mataqaanaan dhihi kara ummadda maanta way ku badbaaday aqoon-yahan xasan fiyoke cali ayaa waxa uu isna sheegay in fashilkii fadwada wadaadahaasi ku yimid uu sabab u ahaa mowqifka ay qaateen hogaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa fashiliyey waxaan is leeyahay kasa kow in haddee wadcigu wax damboo laguma marsiyooda aysan jirin oo xabashidii oo hadda dhulka joogto iyo ciidamo kaloo afrikaano iyada caawinaya laakiin laba qodob baa ugu muhiimsanaydoo waxa weeye waa mowqifka nimankii dhallinyarada ahaa oo mataqaanaa diiday inay aqbalaan soo dhoweyntii amison iyo shariifka khaasatan ninkii la dhihi jiray shekaawi zubayr raxmatullahi calayhi markii uu kasakow mowqifkiisa macnaha waxa weeye aftahanimadu ay u dheerayd macnaha oo inuu mashruuciisa gado oo uu dadka ka dhaadhiciyo iyo guud ahaan iclaamka oo sidii hore oo mataqaanaa nimankaana waagii hore ayaga unbaa dabada kasoo warrami jiray xasan fiyooka ayaa waxa uu sheegay fashilka fadwadii shan iyo toban sannadood ka hor ay soo saareen wadaadaha taageera dowladda federaalka ay qayb ka ahayd xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo xarakaadkii hore uga duwanayd inay dhaqaale ahaan isku tashato marka tan ayaga unbaa dhaqaale wixii dhaqdhaqaaqa ayaa ku xirnaan jireen marka mashruucaas marka mowqifka ka sokow iyo niman wixii la yaqaanaa inay meesha soo galeen waxaa dheeraa isku tashiga macnaha in maxaan ku yidhaahdaa ay dhaqaale ahaan ay isku dayaan inay mataqaanaa iyagu iska oo khaasatan lagu lagu lagu tashaday macnaha si looga helaba arrintaan un- aan isleeyahay macnaha way ka dhiman weyday oo ugu muhiimsan taas ahayd iclaamka xagga dhaqaalaha oo xal loo helay wixii mataqaanaa sandareertada ahaayoo nimankaanu ay la imaan jireen iyo maxaan ku yidhaahdaa een, macnaha een, articulateka leadershipka oo macnaha ninka hogaamiyaha ah oo afkooda ku hadlahaya macnaha siduu u cabirahayo qadiyadiisa aqoon-yahanka isaga oo muujinaya in fadwadii laba kun iyo sagaalkii ay ahayd sharqool weyn ayaa waxa uu ka qisooday nin ay sacuudiga isku arkeen islamarkaana uu weydiiyey wixii dhici lahaa haddii mujaahidiinta afar bilood fursad la siin lahaa halka ay wadaaduhu fadwoodeen in ciidamada shisheeye oo aanan waddanka u dhalan muddo afar bilood ah fursad la siiyo oo aan xabad lagu ridin Ah, niyo laba kun iyo sagaalkii waxaanu xadka isku aragnay nin xabar ka yimid oo waan islahaa macnaha xabar buu aada xoogaal u yahay iyo arrimahan ka socday markaas mogta marka su-aal baan weydiiye waxaan ku iri waayahay dhanka kale haddii afar bilood la siin lahaa sida ayagu ay yidhaahdeen amisoontii ayaga maxaa dhici lahaabaa marka caadigay waddanka u qabsan lahaayeen bi mogta marka xataa ma ogtahay kuwan diiday keliya ma ahan laakiin kuwa la socda ama kuwa dadka caadiga ahu way u caddayd macnaha hanala gumaysteenna daaya baa xaqiiqdu ahayd laakiin oo oo macnaha markaas in madaxa loo kala qaado haddaba shan iyo toban sannadood kadib fadwadii ay wadaadaha qaar ku taageereen ciidamada shisheeyaha maanta waxaa dalka soomaaliya ka dhisan wilaayaad islaami ah oo lagu maamulo shareecada islaamka madaxweynaha uganda oo markaasi ciidamadiisa ay u fadwoonayeen waa kan yidhi kufaarnimada waan ku faanaynaa soomaaliyana waa dhulkii kufaarta waxaana sannad guurada shan iyo tobanaad ay ku soo hagaagaysaa iyadoo ciidamadaasi ay ka guureen magacii loogu fatwoonayay ee amisom islamarkaana u rogteen magac ay waddanka uga baxaan kadib markii dagaalada ay ku jabeen ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgale ka fuliyey gobollada gedo hiiraan jubbooyinka iyo bakool faahfaahinta warkaasi haashim ayaa ka waramaya ciidamo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaal toosa ku qaaday fariisin ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalku ay kaga sugnaayeen halka loo yaqaano xarunta w f b ee degmada garbaharey ciidamada halkaa ku sugan ayaa waxay la kulmeen weerar kaga yimid dhanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab welina faahfaahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha gaaray ciidamada xalay lagu weeraray garbaharey inta uu la-eg yahay dhanka gobolka hiiraanna rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay qarax la beegsaday fariisin ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ciidamadan qaraxa lagu weeraray ayaa ku sugnaa xaafadda muudna weyn ee magaalada beledweyne dhanka jubbooyinkana ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay xalay dagaal culus ku qaadeen fariisin ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa kenya ay kaga sugan yihiin deegaanka taabto ee gobolka jubbada hoose dhanka bokoolna sidaas oo kale ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday xere ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed ciidamadan weerarka lagu qaaday ayaa ku sugnaan saldhig ku yaala degmada xudur diyaaradaha dowladda maraykanka ayaa dad rayid ah ku duqeeyey magaalada galhareeri iyo gobolka galgaduud iyadoo la baahiyey sawirada waxyeelada duqaynta ka dhalatay maxamed daahir ayaa ka waramaya laba diyaaradood oo ah kuwa qumaatiga u kaca ee loo yaqaano helikobtarka ayaa shalay gelinkii dambe madaafiicii rasaas ku garaacay degmada galhareeri oo ka mid ah gobolka galgaduud duqaynta ayaa waxaa ku waxyeeloobay dad shacab ah oo carruur u badan kuwaas oo sawiradooda lagu baahiyey baraha internetka mid ka mid ah waxgaradka degmada galhareeri ayaa sheegay in duqaynta ay sababtay dhimashada wiil saddex sano jir ah oo lagu magacaabi jiray cubayd cabdifataax siciid dheere iyo dhaawaca sagaal qof dadka ay waxgaarsiiyeen waxaa waaye sagaal qofood oo dhaawac ah ee iyo hal cunug oo saqiir ah sad- saddex sano jir ah cunugaasna wuu ku shiiday dadkuna wuu yaqaanin saddex cunug waa isla dhalatay isku qoys hel- hooyo aabbaa dadkii dhalaya xamar jooga waxaa la yidhaahdaa saddexda ugu horreyda isku qoysa malyuun salaad xaashi cimraan salaad xaashi maqsuud salaad xaashi saddexdaas waa isku hal qoys cabdulaahi maxamed xusaan waa qoys kale muxsin macalin mahdi waa saddexun waa hal meel ku dhaawacmatay niciimo macalin mahdi waa isla dhasheen yaxye macalin mahdi waa isla dhasheen isla dhasheen saddex iyo saddex waa isla dhatay midna waa gooni faadumo macalin mahad ayadana waxaa waaye xaafaddeedii nasteexo xusaan cumar ayadana sidoo kale gabar waay lugay ka jabtay cubayd cabdifataax asagana waxaa waaye cunuga saddex jirka meesha ku shahiiday diyaaradaha duqaynta geysta ayaa beegsaday guryo ay shacab degan yihiin iyadoo waxgaradka magaalada ay beeniyeen sheegashada dowladda ee la xidhiirta in la duqeeyo xarumo ay leeyihiin xarakatu shabaabulmujaahidiin waalidiinta dadka waxyeeladu ay gaartay iyo qaar ka mid a dadka ku dhaawacmay duqaynta ayaa ka warbixiyey sida ay wax u dhaceen anigoo jooga degmada galhariiri maanta waxaana duqeeyey diyaaradaha maraykanka waxaa meeshaani waxay gaareen wiil yaroo laba iyo toban sana jira ilaahay subxaana wa tacala hadda dhaawacoodu waa allah u yasiray waxa maanta anaga nagula haystana waa ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa wax kale maanta nagula haysto mustaaxa xasan cumar waa ina duqeeyeen aniga hadda jiliba kala go'an gaalo maraykan ah iyo murtadiin shabaab ma ihi dad shacabuna iska nahay xaafadaydaa ku jiray gurigaygaan ku jiray igu duqeeyeen laba ayaa ku soo dhacday midkii labaada ani hadda jilib iga haleelay umul ayaan ahaay si kastaba ha ahaatee weerarkan ayaa qayb ka ah oo ku dabafeelaya weerarada aan bartilmaameedka lahayn ee diyaaradaha maraykanku ka geystaan koonfurta iyo bartamaha soomaaliya beesha murugsada ee degta galhareeri ayaa dowladda ku eedeysay in si gaar ah ay u beegsanayso beesha oo dhowaan ku goodisay inay iska difaaci doonto weerarada gardarada ah ee dowladdu ku doonayso inay ku weerarto dhulka ay beeshu ka degto galgaduud madaxweynaha dowladda federaalk ayaa mar kale ku celiyey in xarakada mujaahidiinta al-shabaab loogu adkaan karin dagaal militari oo keliya warkaasi mahad cubeyd ayaa soo jeedinaya xasan sheekh maxamuud oo magaalada dhuusamareeb shir kula yeeshay wasiirada maamulka galmudugga ayaa jeediyey khudbad uu horey uga jeediyey dalka maraykanka oo uu eedeymo ugu jeedinayay xarakada mujaahidiinta al-shabaab wuxuu si cad u sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab aan looga adkaan karin dagaal militari oo keliya shabaab inaan militari bas dagaalkiisa aanu ku filnay inaan noo soo baxnay oo loo baahan yahay forontiyo kale oon militari ahayn in lagu furo xasan sheekh ayaa sidoo kale xubnaha uu la shirayay ku tuuray hadal uu ugu muujinayay inay dhexdooda islu goynayaan dhanka kalena ka baqayaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab annaga inaan go-aan gaarno cabsida kala caaminbaxa isxagaalgaadka maxaanku irahdaa hoos iska fiirinta kagabashada ku dhicid la-aanta waxaanoo dhan waxyaabaha dhabarka lagu ahoo lugaha naga haysta wa madaxweynaha dowladda federaalka ayaa muddadii uu khudbaynayay ahaa nin ka duwan sidii hore ee lagu yiqiin wuxuuna khilaafay shuruudaha u degan nidaamka khudbad jeedinta isagoo kaamiradaha hor fadhiyey ayuuna sankiisa faraha gelgelinayay sida warbixintan uu ku eegayo cabdisamed wilaayada islaamiga ah gedo ayaa in ka badan soddoniko kun oo dollar gaarsiisay qoysaskii waxyeeladii dhibaatada ay ka soo gaartay duqayntii dhowaan dowladda kenya ka geysteen degmada alcadee maamulka islaamiga ah ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee gobolka gado ayaa wuxuu caawimaadii gargaar deg deg ah la gaaray dadkii ku waxyeeloobay duqaymihii ay diyaaradaha kenya dhowaan ka geysatay degmada ceellacadee wilaayadii islaamiga ah ee gado ayaa lacag gaaraysa kow iyo soddon kun oo doolarka maraykanka waxay gaarsiisay qoysaskii ku waxyeeloobay dhibaatadii kasoo gaartay duqaymihii dhowaan diyaaradaha kenya ay ka geysteen magaalada ceellacadee qaar ka mid ah dhibanayaashii dowladda kenya duqaysay oo ka faa'iidaystay deeqdaas ayaa waxay u mahad celiyeen maamulka islaamiga ah magacayga waa cismaan sheekh cabdulaahi cali ku nool magaalada ceelcade waxaan hayaa shan kun oo doolar oo loogu talagalay gurigii iyo walaalkay geeridiisii oo tacsiye ah ilaahay waxaan ka baryayaa ciddii bixisay ciddii ka shaqaysay in ilaahay dawaab ka siiyo ajirkooda ilaahay weyneeyo islaamkana ilaahay qaweeyo gaalada ilaahay jebiyo cadowgaa soo jireenkaa nugu hayay labiyo toban sana duulaanka wax walba oy awoodeen nugu dayay diyaaradaha miig ilaa baalkii daroon elocobter waxayna nugu duqaynin ma lahan aniga oo wakiilka ah hooyadii xaliimo sheekh cabdulaahi oo gurigeedii uu ahaa mid ka burbur furay runtii waxaan lii dhiibay lacag dhah afar kun oo doolar waxaan ku mahadinaynaa dadka soo dhiibay ee bixiyey iyo dadkii u adimeeyey ee ka soo qaadayba waan u mahadcelinaynaa ilahay baa mahad iskale magacayga waa maxamed xasan xirsi ku sugan degmada ceelaade kana mid ah dadkii ay doqoysay diyaaradda waxaa la siiyey lacag saddex kuna la siisay wilaayada islaamiga gado waan u mahad celinaynaa cumar cusmaan aadan layiraahdaa gurigan ilma agooma iska lahaa lacagtan saddex kun waa marka islaamka hor allaha ka dhigo gaalada allaha jibiyo khaasatan xarakadana hor allaha ka dhigo si guud waa u mahad celinaya xarakada intii soo aruurisay ama intii islaam ay ka imaaday aad baan ugu mahad celinaya qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka wilaayadii islaamiga ah ee gado oo war ka soo saaray deeqda uu maamulka islaamiga ah ee gado gaarsiiyey shacabkii ku waxyeeloobay duqeymaha dowladda kenya ayaa waxay dadweynaha uga digeen dhagaraha ay shisheeyaha u maleegayaan ummadda soomaaliyeed taasoo ay ka mid tahay in duqeymo loo geysto dhanka kalena looga gacan haatiyo xeryo ay ku ootaan cadowgaasna sidaan isaga dhicin lahayn aan u diyaargaroona laga rabaa dadka arintan soo qabaqaabeen khayr u rajayna insha allahu intii hanti aan u burburtana ilaahay haw kabaan leenahay ilaahay baa wax walba maaragtay awooddaas saa iskale gaar ahaan markaan ka waranno deegaanka aan ku noolnahay intay gaala noo geysatay ama duqeyn ay noo geysatay cadaawadda idahayd way noo qabtaa inaan ognahay waaye inaan helmaanno maaha in inta iyada inooga hartay maaha inay weli taagan tahay inaan qalbiga gelino waa inaan haddana markay sidaa tahay waa inaan ka diyaargarowno aanaan dhulka isdhigin waa inaanu foojignaanno difaaca dalka deegaanka dalka intaba inaan salayno annagaan alka rabaa waxaan leenahay wixii gaalada ay noo geysatay yaanaan u argagixin yaanaan u baqanin yaanaan meel ayaga ay joogaan yaanan aadin gaalka na duqeeyey wuxuu rabaa inuu meelna qaxooti kaaga furo dalkaaga iyo dadkaada iyo dunyadaadana inuu kaa barakiciyo meelna asaga maxaanku rahabu kaaga gacanhaadiyo us yidhaahdo kaali waxbaan ku siinayaa wuxuu ka qaxayn waa qorigiisii wuxuu rabaa inuu ku siiyona waa raashinka dhacay oo maraykanka oo kontonka sano suntii lagu buufinayo wey arrinkaas inaan aada uga foog joognaano dhammaan dadkii ku waxyeeloobay dowladda kenya ayaa dhowaan magaalada ceelcadda ee wilaayadii islaamiga ah gado waxay ka geysatay duqaymo ay dad rayd ah ku laysay duqaymadaas ayay dowladda kenya waxay sidoo kale ka geysatay gobolada jubbooyinka waxaana halkaasi ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac waxaa xusid mudan in maamulka islaamiga ah ee jubbooyinka uu sidoo kale deeq lacageed gaarsiiyey dadkii ku waxyeeloobay duqaymihii ay diyaaradaha kenya ka geysteen qaybo ka mida degmooyinka gobolka jubbada dhexe sida saakow iyo salagle askarta dowladda federaalk ee ku sugan galcad ee gobolka galgaduud ayaa ka cabanaya cidlo baahsan kadib markii shacabka halkaa ku sugnaa ay isaga baxeen warkaasi maxamed amiin ayaa ka waramaya ciidamada dowladda federaalka oo mar lagu laayay degmada galcad ayaa waxaa dib u soo celiyey diyaaradaha maraykanka waxaana hadda ay ku sugan yihiin magaalada iyaga oo keeblo yurur ah oo aad ugu baqaya weerarada xarakada mujaahidiinta al-shabaab markii ay magaalada qabsadeen ma jirin qof ka mid ah dadka deegaanka oo ku haray waxayna ku noqdeen iyaga iyo xoogaa lo ah oo ay dadka deegaanka ka barakaceen askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ayaa iska soo duubay muuqaal uu kusoo bandhigayo albaabada goobaha ganacsiga oo isgaraacaya kadib markii ay billiqaysteen askarta dowladda federaalka askarigan ayaa waxa uu leeyahay sidan xaq ma ahan waa in dadka ay noo soo laabtaan isagoo sheegaya in muddo sagaal bilood ah ay magaaladu haawanayso saanaa eergalcadeedow saan waxay tahehe saas ilaahay xaqiisu maahan dukaamanidii inaana sagaal biloodaan joognaa xarfaanay saan caqli maane xur shacabow ilaahay ka cabsadhaniyo waddankaanu xur waaye xasan sheekh ayaa horey u sheegay in deegaanada ay tagaan looga baxay kuna soo hareen askartiisa oo keliya tani ayaana waxa ay muujinaysaa inaysan shacabku rabin ciidamada shisheeyaha iyo kuwa dowladda federaalka warkii duhur oo idinkaga imaanayay idaacadda islaamiga ah alfurqaan dhegaystayaal waa naga intaa